faysal dhaa xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan oo reediyo cadaado kusoo dhawaada warka duhur qodobada duhurkanna warka duhur aad ku dhagaysan doontiin waxaa ugu dooran xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo mas-uuliyiin ka mida jubbaland toogasho u geystay wadamada baardheer ee gobolka gadoy maamulka jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xukano kala duwan ku riday rag ku eedaysnaa dhac ay ka geysan jireen degmooyinka gobolka banaadir muqdisho dagaal geystay khasaare isku jir dhimashadii dhaawac xoogan oo somalilan iyo puntland ku dhex mara degmada laasqor ee gobolka sanaaga ee somalilan maamulka hirshabelle oo shaciimo qofkeeda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka uu dhowaan u siyaxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda kenya oo sheegtay in xirtay laba qof oo u dhaaftay soomaaliya kadib markii lagu helay in xiriir ay la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada amisom oo la sheegay in la kala safteen ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishda jubbaland si loo qabto degmada bu-aali xarunta maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland oo la sheegay inuu ka digtoon yahay suurtagalnimada ah inay soo qabtaan ciidamada xoogga dalka ay ku sugan deegaanada maamulka jubbaland maamulka gobolka hiiraan oo war ka soo saaray dadka u dacwo taga xarmaha dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle intaasaad maqasheen waxay ahayeen qodobada ugu doo koran warka duhur ee reediyo cadaado goorudyaa garow warkaas hontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada nageysanayuhu waa duur talaada taariikhda ku astiisan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsaraa duurkan waa shirmaa ka suley anigu xasan ayaa duurka idin warami doona ee kusoo dhawaada warkii oo dhan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa mas-uuliyiin ka mida jubbaland waxa ay habeenkii xalay toogasho u geysteen degmada baardheere ee gobolka gadiy maamulka jubbaland wararka naga soo gaaraya gobolka gadoy maamulka jubbaland ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay dil qorshaysan ay ka geysteen gudaha degmada baardheer ee gobolka gadoy maamulka jubbaland dagaalamayaasha meyaasha ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u galeen qaybo ka mida magaalada baardheere ayna guryahooda kala soo baxay ilaa saddex guddoomiye laamyada kana tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka degmada baardheere ee gobolka gado ee jubbaland wararkan ka helena gobolkaasi si gaara degmada baardheere oo dilkan uu ka dhacay waxay sheegayaan in rag hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa markii dambe toogasho ay ku dileen laba ka mid a guddoomiyaasha halka mid kalena halka midka saddexaadna xadna ay gowracaan sida noo xaqiijiyeen maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan gobolka gadoy maamulka jubbaland magacyada mas-uuliyiinta lagu dilay degmada baardheer ee gobolka gadoy maamulka jubbaland ayaa lagu kala sheegay allaha naxariistee guddoomiyaha laanta buula kuulow jibriil maxamed oo isna ahaa guddoomiyihii hore laantaasi iyo sidoo kale carab jiis oo ahaa guddoomiyaha laanta dabaqorey ee degmada baardheer ee gobolka gadoy maamulka jubbaland cali yacquub oo ka mid a saraakiisha ciidamada milatariga soomaaliya ku sugan gobolka guday maamulka jubbaland ayaa reediyo cadaad u xaqiijiyay dilka mas-uuliyiintan wuxuuna sidoo kale uu sheegay in ciidamada milatariga soomaaliya ku sugan gobolka guday jubbaland si gaara degmada baardheere aysan ku fulayn amniga gudahaasi taasna ay sababtay in al-shabaab ay soo galaan gudaha deegaankaasi kadibna ay dilaan saddex mas-uul oo ka tirsan maamulka degmada baardheere ee gobolka guday maamulka jubbaland cali yacquub waxa uu sheegay in ay baxsadeen ragga dilkaas ka dambeeyey islamarkaasna ay sheegeen in hadda ay wadaan baaritaan ku aadan ciddii ka dambaysa dilkaasi oo ciidamada militariga soomaaliya ay ka wadaan degmada baardheer ee gobolka guday maamulka jubbaland niyow xasan cadaada saad og tahay baar dheere in badan oo annaga muddo adigu shan sano iyo dhowr bilood ayaa magaaladan dib buucda ciidamada dowladda federaalka yay gacanta ugu hayaan waxaad og tahay biriir fara badan faraxyo fara badan baa ka dhici jiray hadda muddo hal sana ku- hal sana oo kumbaleeta ah waa laga raysay xalay abaarihii sideed saaca bay magaalada nimankii aad isla garanayno duurkujiraha oo dhiigga islaamka qabay baa waxa weeya saddex ruux oo shacaba odayaasha dhaqanka ah oo guddoomiye waaxeed xaafad xaafadooyinka ka ah baar dheera yay ku dileen ma garat niw marka ilaa muddadaas halka sano laga joogo nimanka hore la laayay dad bay magaalada ku dhex abuurteen waana daba joognay kiisaskaas inay dhacayaan si buuxda xog buuxdaan u haynay insha allahu tacaala ayagana waxa weeyaan waa daba joognaa si buuxdaana gacanta kusoo qaban doonaa hadduu ilaahay yidhaah war maya magaalada bartamaheedu ka dhacay warniyo waad garan kartaa eh, baar dheer waa magaalo weyn oo ballaaran waanay furan tahay boqolaal wado oo waxa weeyaan aanad garanaynin baa soo gasho ma koontarolno ciidankana waxa weeyaan ah, hal eryuu degan yahay marka magaaladina waa magaalo furan wey marka kontaroolkeeda baardheer waa adag tahay Waa gartay.
aad bay u adag tahay ilaa saddex kun oo ciidan baa kontarooli karta baardheer dhacdadan ka dhaca degmada baardheer ee gobolka guday maamulka jubbaland ay waxaa sidoo kale aad u hadalhaya dadka deegaankaas oo cabsi ammaan ay soo wajahday gobolka guday ee koonfurta soomaaliya oo ka mid a gobolada ay weli ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo weeraro gaadmaha ku qaada salagyada ciidamada iyo kuwa jubbaland ee halkaasi ku wada sugan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukuno kala duwan ku rida rag loo haysto inay dhacay ka geysan jireen degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho maxkamadda darajo koowaad ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta talada waxay xukuno kala duwan ay ku riday rag lagu eedeeyey in dhacay ka geysan jireen magaalada caasimada ah ee muqdisho maxamed cabdiqaadir maxamed cumar cabdikaafin cabdijaamac warsame iyo cabdirasaaq maxamed abshir khayre ayaa loo haystaa inay yihiin koox qaatiyaal ah oo loola jeedo koox dhac ku geysan jirtay bistooladaha ayagoo isticmaalaya bajaajta waxayna dili jireen qofka isku dhejiyey agabka ay xilligaas ay ka dhacayaan sida telefoonka iyo kombiyuutarada saddex iyo labaatankii bisha agosto sanadkii tegay ayaa weerar furashaha waxay ku qaadeen askari ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran heraam cad oo xilligaasi ka yimid jaamacad ku taalla magaalada caasimada ah ee muqdisho wuxuuna maray iskudaygoodii isagoo u suurto gashay inuu dhaawaco mid ka mid a kooxda laqaatayaasha ah halka oo kalena ay ka baxsadeen xilligaasi balse mar dambe oo dabagal ay ku sameyn hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay soo qabteen saddex iyo sano ee bishii sagaalada ee sanadkii tegay ee lasoo dhaafay labada kun iyo sagaal iyo tobanka hay-adaha baarista ee ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa gudagalay waajibaadkooda baarisneed waxayna xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya kusoo wareejiyeen eedeysanaasha saddexda xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo ka duulaya waajibaadkiisa baarineed iyo kiiska horgeynta maxkamadda ayaa weydiista garsooriyaasha in eedeysanayaasha loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuuhan shan labaatanka bishii nofembar sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo sagaal iyo tobanka baaris dheer kadib xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa codsaday in la budooyo sidii tobankii bishii janawari ee sanadkan dhegeysa dacwadda ka dhanka ah maxamed cabdulaahi maxamed cumar cabdikaafin cabdijaamac warsame iyo cabdisaaq maxamed abshir khayre waxayna maxkamadda ogolaatay dalabka xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya saddexda bishan ayna soo dhaafnay ee janawari eedeysanaha koowaad maxamed cabdiqaadir maxamed cumar xalana ayaa sheegay in garsoorayaasha uu bixiyey laba doolar oo mid ka mid ah labada eedeysan ay weydiistay kaas oo qon hore ka dhexaysay balse aysan jirin wax faldambi ah oo uu kala qayb qaatay labada eedeysana ee dembigana kula galay cabdikaafi cabdi jaamac warsime oo eedeysanaha labaad sidoo kalena ahaa eedeysanaha isku dayay inuu dilo askariga maraya xaafada taliix ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maxkamadda u sheegay inuu jiro shakhsi kale oo isna ka mid ah kooxdan oo xilliga kula jiray howlaha burcabeedna wuxuuna sheegay inuu ku hubaysnaa bistuulada hase ahaatee sidoo kalena hadda kahor saldhigga degmada hodan hase ahaatee sidoo kalena hadda kahor saldhigga degmada wadajiir lagu xiray arrimo tuugnimo eedeysanaha saddexaad cabdirasaaq maxamed abshir khayre ayaa ahaa milkiilaha mootada wuxuuna dhiibi jiray sida uu qirtay eedeysanaha labaad mana jirin wax kale oo xiriir ah oo ka dhexeeya marka laga yimaado inay isfahansanaayeen siduu u sheegay garsoorayaasha qareenada u doodaya eedeysanayaashan ayaa maxkamadda weydiistay in la siiyo xorriyaddooda eedeysanaha koowaad oo xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ku waayeen wax dembi ah marka laga reebo inuu caaweeyey yar saaxiibkiis ah halka labada kalena ay codsadeen in loo fiiriyo qodobada dembiga fududeeya garsoorayaasha oo ka baaraandegaya nuxurka dacwadda iyo mugga miisaaskan ayaa ugu dambeynta go'aan ka gaaray in maxamed cabdiqaadir maxamed cumar la siiyo xorriyaddiisii haddii uusan jirin wax dembi kale halka cabdikaafi cabdi jaamac warsame lagu xukumay siddeed sano xabsi ciidana sidoo kale maxkamadda ayaa xukuntay cabdisaaq maxamed abshir khayre ila shan sano oo xabsi ciidana sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xukunsanayaashan ayaa haysta fursadda ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman soddon cisho haddii aysan ku qancin xukunka maanta ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya dagaal geystay khasare isku jir dhimshay dhaawa xoogan ayaa somalilan iyo puntland ku dhex maray degmada laasqore ee gobolka sanaag ee maamulka somalilan sida warkan uu ku faahfaahanayo cabdiqayr cabdiraxiin aadan wararka ka imaanaya qaybo ka mid a gobolka sanaag ee maamulka somalilan ayaa waxay kusoo waramayaan in saacadihii u dambeeyey dagaalo xoogan ay ka dhaceen qaybo ka mid a gobolka sanaag dagaalada ayaa la sheegay in intooda badan ay u dhexeeyeen ciidamo kala taabacsan labada guddoomiye ee kala hogaamiya gobolada sool iyo sanaag waa puntland iyo somalilan dagaalka ayaa la sheegay inuu geystay khasaare kala duwan sida uu idaacadda raadiyo cadaada u xaqiijiyey qof ka mid ah dadka deegaanka ilaa saddex ruux oo ah dhinacyada dagaalamay ayaa la sheegay in dagaalka ay ku geeriyoodeen waxaa jirta sidoo kale in labada dhinac ay wadaan xog uruursi sida ay dadka deegaanku inu xaqiijiyeen gudoomiyaha gobolka sanaag ee maamulka puntland cali maxamed maxamuud cali soomaali oo aan la xiriirna ayaa inoo sheegay in dagaalkan ay ka dambeeyeen ciidaman ka tirsan kuwa somalilan oo uu sheegay in dagaalka ay soo qaadeen magaalada lagu dagaalamay ayaa lagu magacaabaa laasqoray oo ah magaalo xeebeed muhiim u ah dhinacyadu ka hardamaya gobolada sool iyo sanaag waa puntland iyo somalilan xaaladda ayaa hadda waxay tahay mid degan inkastoo labada dhinac ay ishor fadhiyaan cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado muqdisho
maamulka hirshabelle ayaa shaaciyay mowqifkooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan u sixay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo mar kale cabdiqaar cabdiraxiin aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe oo warbaahinta kula hadlayay jowhar ayaa waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle ay mar walba soo dhoweynayaan go-aan walba ka soo baxa dhinaca dowladda federaalk soomaaliya cali guudlaawe waxa uu sheegay in ay ilgaara ku hayeen sharcigan doorashooyinka markii ay turxaanbixin ku sameeyeen ay ogaadeen in sharcigan uu yahay mid lagu dhisi karo hanaan dadweyne iyo doorasho hal qof iyo hal coda kii qabaa'ilkana lagaga bixi karo wuxuu sheegay in maamulkiisa uu soo dhoweynayo arrintan islamarkaana dowladda iyo maamul goboleedyadana ugu baaqaya inay dardargeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda gudaha dalka soomaaliya waxaan rabaa arrinta doorashooyinka aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa inay dhacdo doorasho qof iyo cod raalli ayaana ka nahay inay dhacdo doorasho qof iyo coda oo muwaadin kasta ee soomaaliyeed ciddou rabo u codeeyo raalli aan ka nahay waana soo dhoweynaynaa sharciga doorashooyinka ay baasiyeen ama meel mariyeen labada gole ee dowladda federaalka golaha baarlama golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay ansixiyeen aan soo dhoweynaynaa ee madaxweynaha dalkuna ou saxiixay waxaan qayb ka noqonaynaa haddii ay timaado daruufay ku suurageli weyso qof iyo cod dalka intiisa kale tii la qaato ayaan qayb ka noqonaynaa hadday daruufay wax ku suurageli waayaan ay dhacdo dalkaan qayb ka nahay wixii la qaataana qayb ka noqon doona haddii ilaah yidhaahdo aadaan u soo dhoweynaynaa arrintaas qof iyo cod doorasho inay dhacdana raalliyaan ka nahay laakiin waxaan ku talihaynaa wakhtiga inta ka dhiman dowladda federaalk ayaa maamul iyo maamul goboleedyada in layska kaashado amniga dalka
si kastaba ha ahaatee dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa waxa ay qabaan in hadda aysan macquul ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo soomaaliya maadaama caqabado dhowra ay ku horgudban yihiin loona baahan yahay in jaanis kale la siiyo dowladda hadda jirta al-shabaab laga saaro deegaanada ay ka maamulaan koonfurta ee bartamaha soomaaliya maamul goboleedyada wadahadal lala galo arrinta somalilan lasoo afjaro arrimaha dastuurka iyo maxkamad dastuuri ah la yagleelo sidaas ayay sheegayaan khubarada qaarkood in ay weli caqabadahaasi jiraan ilaa inta laga xalinayana aysan macquul noqon karin doorasho hal qof iyo hal cod ah oo ka dhacda gudaha soomaaliya
dowladda kenya ayaa sheegtay inay xirtay laba qof oo u dhalatay soomaaliya kadib markii lagu helay in xeer dhow ay la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalama gudaha waddankaasi kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdicasiis siciid bareed ciidamada ammaanka dowladda kenya ayaa gacanta kusoo dhigay laba qofood oo ay sheegeen inay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka soomaaliya kuwaasi oo dadka ka tahriibiyey qaybo kamid ah dalka kenya waaxda dambaarista dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in howlgalla ay ka sameeyeen qaybo kamid ah xaafadda islii ee magaalada nairobi oo xaafadaasi ay ku badan yihiin dadka soomaalida ah waxayna intaasi ku dareen in labadan qofood ay kasoo qabteen guri ku yaala xaafadda isli iyagoona intaasi ku daray in koo iyo toban qofood oo kamida dad kala tahriibinayay ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada ammaanka qoraal kasoo baxay waaxda dambibaarista dowlada kenya ayaa lagu sheegay in labadan qofood lasoo qabtay iyagoo ku guda jira qorshihii ay dadka kaga tahriibin lahaayeen dalka kenya waxaana waaxda dambibaarista kenya ay ku sheegeen magacyada labada xubnood oo ay gacanta ku dhigeen thabit hani yasiin redman iyo faren yasiin redman waxaana waaxda dambaarista dowlada kenya ay shaaca ka qaadeen in labadan wiil da-doodii ay u dhexeyso saddex iyo labaatan ilaa soddon sano jir waaxda dambabaarista dowlada kenya ayaa sheegay in dadkan la taariibiyey la geeyo qeybo kamid a wadamada bariga dhexe halkaas oo loo geeyo shaqooyin aan la garan noocooda waxaana waaxda dambabaarista kenya ay intaasi ku dartay in labadan qofood lasoo taagi doono maxkamad markaay soo dhammaadaan baritaanada lagu wado labadan qofood ciidamada amisom ayaa la sheegay inay la kala safteen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland si loo qabto degmada bu-aal ee xarunta maamulka jubbaland sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cabdulaahi bikole ciidamada amisom ee ku sugan deegaanada jubbaland ayaa la sheegay inay la kala safteen ciidanka jubbaland iyo kuwa milatariga soomaaliya xilli ciidamada kenya ay shalay kismaayo ka celiyeen diyaarad saanad u sijiday ciidamada etoobiya deegaanada jubbaland oo ay ka taagan tahay xaalad kacsanaan ah oo ka dhashay khilaafka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa waxaa kawada ku wada sugan ciidamada kenya iyo ethoobiya oo ka wada tirsan kuwa nabad ilaalinta amisom ciidamadan ayaa la sheegay inay la kala safan yihiin inay la kala safan yihiin dhinacyada isku haya maamulka gobolada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa gacansaar muuqdada la leh dowladda kenya iyadoo ciidamada dowladdaasi ay si bareer ah u taageeraan maamulkaasi dhanka kale ciidamada ethoobiya oo dowladda soomaaliya horay ugu adeegsatay siyaasiyiin sidan oo kale ay isku hayaan ayaa la tilmaamay inay gacan siiyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan jubbooyinka shalay diyaarad saanad u siday ciidamada ethoobiya ayaa laga ceshay garoonka kismaayo sida uu simbo u sheegay cabdinuur jaamaca oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee dowladdii militariga sarkaalkan ayaa inoo sheegay in ciidamada kenya rasaas noolnool ay u adeegsadeen diyaaradda saanadda waday kadibna lagu amray ciidamada etoobiya ee saanadda la wareegayey inay isaga baxaan garoonka lana duldhigay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo weliba kuwa kenya ay iskaga baxeen magaalada kismaayo
ciidamo badan oo amisom meeshaan jooga sida etoobiya iyo kenya iyo sieraleon iyo ciidamadaasa jooga shalayta markaa dacdooyinka dhacay oo sharci darada ah oo sida kenya ay u yeelatay way caddaatay in ay kenya meeshaan iyo baraawe ay iyadu sheeganayso dhada waa kenya sababta diyaarad sahay u waday oo drayfood iyo waxaa u wada waday waxyaabaha ayaan uga maarmin maaragtay dhinaca etoobiya ooga yimaado isticmaalaha baa kasoo degaysa aeroboorka diyaaradii waa la xabadeeyey ciidamo amamaya daacad u ah iyo ciidamada kenya ayaa xabadeeyey diyaaradaas waa waa noqotay ciidankii soo alaabta soo qaadi lahaa oo aeroboorka afkiisa joogayna waxaa la daqiiqada kaga bax kenyaatigaa yidhi dhinaca kalena waxaa ka dhabar jabiyey ciidamo axmed madoga daacad u ah etoobiyaanku waa iska soo noqdeen aeroboorkii ma dhamaato oo magaalada xagga ee ka xiga jubavali bay xaarxaarteen aeroboort ka dhigteen waxay damceen inayaan jubka iyo waxaas gelin oo ay kala ilaaliyaan ciidamada ethoobiya ee ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa la sheegay inay hadda ku sugan yihiin agagaarka garoon macmala oo ku yaala magaaladaasi bannaankeeda ciidamadan ethoobiya iyo kenya ayaa la kala safan ciidamada dowladda soomaaliya oo iyagu waayihii dambe dhaqdhaqaaqi ka waday gobolka gedo islamarkaana halkaasi sheegay inay ka weerari doonaan magaalada bu-aale iyo kuwa jubbaland oo madaxweynuhu duulaan ku joogo magaalada jamaame
mahasane saaxiib madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa la sheegay inuu ka digtoon yahay suurtagalnimada ah inay soo qaabtaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada maamulka jubbaland sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo cabdiqadir cabdiraxiin aadan axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa gabaldhicii shalay waxa uu gaaray degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaana degmadaas qeybo ka mid a jooga milatariga soomaaliya qaarkood loolanka dowladda soomaaliya iyo axmed madoobe ee ku aadan cidda gacanta ku dhigaysa degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay waana tan keentay in axmed madoobe hadda uu doonayo in degmada bu-aale uu ka weeraro dhankaasi oo gobolka jubbada hoose dhinaca dowladana waxa ay doonaysaa in diyaaradaha maraykanka iyadoo kaashanaysa duqeymo laga fuliyo degmada bu-aale si gacanta loogu dhigo sarkaal hore uga tirsanaan jiray maamulka jubbaland gaar ahaana ciidamada daraawiishta oo siciid axmed lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in loolanka dowladda iyo sidoo kale axmed madoobe ee dhanka cidda gacanta ku dhigaysa degmada bu-aale meeshii ugu xumeed uu gaaray wuxuu sidoo kale sheegay in uu ka digtoon yahay axmed madoobe shirqool ay u dhigaan ciidamada milatariga soomaaliya ee jooga gobolka jubbada hoose
ujeedkaasi waa iska cad yahay dhinacyadaba waxaad moodaa in qolaba qolada kale ay maarata iska tiirinayso axmed wuxuu rabaa inuu maarata bu-aala inta dowladda aysan qabsan inuu maarata dib u qabsado sidaa ay tahayna haddana maarata waxaa moodaa in culeys xagga dowladda inuu la kulmayo oo maaragtay oo qolada federaalka ay aada maaragtay u ciriirinayaan dhubley lafteeda hadda waxaa kusugan ciidamo federaalka ka tirsan oo uu hogaaminayo nin la yidhaahdo sargaal la yidhaahdo fatxi fatxi xuseen cabdi fatxi diis nin la yidhaahdo oo raggii hore saraakiishii hore marka qolooyinkaasoo militari ah waa joogaan oo ayagana keyaatiga la degan oo wasaaradda gaashaandhiga federaalka hoostaga laakiin waxaad moodaa hadda dhaqdhaqaaqa guud oo axmed hadda madaxweyne axmed uu wada inuu yahay mid maaragtay ka dhan ah dib u xoreynta gobolada maaragtay ee gacanta ka maqan ee jubbaland gacanteeda ka maqan marka ujeedada hadda ugu weyn waa barnaamijkaas wey maya lama dhigi karo ciidamo aada u badan ayaa maaragtay jubbaland ka jooga deegaanka maaragtay dobley iyo deegaanada ku hareereysan taabto qooqaani ilaa iyo meesha la yidhaahda afmadow ilaa iyo deegaano kale oo ku dhow ilaa nawaaxida hargeysa yarey la yidhaahdo ee maaragtay eriyada afmadow ah marka ciidamo aada u badan oo axmed ka amarqaata ayaa jooga dhulkaas marka lama dhigi karo shirqoola loo dhigayaa raggaan saraakiish ahna iyana muddooyinkii dambe waxay la joogeen kenyaatiga oo waa ciidamo militari ah oo saraakiil maarata ninkaas adiga fatxi uu kamid yahaa hogaaminayay marka de xiriiryo dambe oo dowladda ay la samaysay in maaragtay ay ku xoogeysteen maahana muddooyinkii dambe ee raggaasi hadda maaragtay dowladda federaal ka tirsan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa la sheegay inuu wato ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale kuwa horey ugu sugnaa qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose islamarkaana uu doonayo in uu duulaan kula wareego degmada bu-aale oo xarun u ah maamulka jubbaland
maamulka gobolka hiiraan ayaa war ka soo saaray dadka u dacwo taga xarumaha dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabeelle sidaa warkaan uu ku faahfaahinaya maadnuur axmed maamulka gobolka hiiraan ayaa waxay soo saareen degnino ku socota dadka ku nool gobolkaasi oo mararka qaar garsoor u doonta sida ay sheegeen maxkamadaha al-shabaab iyagoona sheegay inay dadkaasi ay tillaabo ka qaadi doonaan gudoomiyaha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan cismaan dhiciso dhuubow ayaa sheegay inay maxkamadaha gobolka hiiraan ay yihiin kuwo si wanaagsan ugu shaqeeya dadka islamarkaana dadka looga baahan yahay inay u gudbiyaan waxay dacwada ay qabaan maxkamadaha gobolka hiiraan waxa uu sacad u sheegay inay jiraan dad garsoor u doonta al-shabaab waxauna sheegay inay al-shabaab ay yihiin dad xukumaana waxna aysan xukumi karin waa sida hadalka u dhigaye gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa sheegay inay hadda wixii ka dambeeya aysan aqbali doonin in dadka garsoor ay doontaan maxkamadaha al-shabaab islamarkaana ay tillaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo ku kacda falkaasi waxaan leenahay dadkan baxaayo oo aadayo ee bannaanka aadayo bannaanka nin isaga qorika garabka ku wato duurka u socdo wuxuu xakumi kara ma leh ka asaga xakumanba marka waxaan dadka u sheegaynaa dadka inay ay maxkamadii gobolkii iyo lacle degmadii inay furiyihin shaqaynayeen insha allahu biidnillahi alkariim ninka markuu yimaado oo dacwogal dacwado furto oo shaqada loo qabto fulin waa la fulinaha maaseedkeena marka wuxuu yahay reer hiiraanu is ilaaliya reer beledweynu is ilaaliya wixii hadda ka horiyay cafar labacamaa salaf ma dabageliyo laakiin maanta wixii ka dambeeyo annaga maxkamadda waxaan u naqaanaa garsoorka maxkamadda anaan u naqaanaa heer goboleed tanaan u naqaanaa anaga meeshaan maamulaa ka jiro duulaa ka jirto hirshabeellaa la yidhahdaa waxaan leenahay marka wixii maanta ka dambeeyo waa la xisaabtamaa amarkan iyo digniinahan ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa ku suaadayaa xilli ay jiraan dad badan oo ku nool gobolka hiiraan oo dacwado kasta oo ay qabaan ama ay u baahdaan ay u gudbistaan maxkamadaha al-shabaab ay xukumaan walow ay tira dhowr jeer maamulka gobolka hiiraan oo bayaano ka soo saara dadka maxkamadaha u aada al-shabaab
warbixintaas maanduur axmed waxay gabagabo ahayd warkii duurad kala socotaa radio cadaado intaana warkaana warka xidaba kulma doona duur wanaagsan waxaa naga xasuusan cidda warkii uu seegay asagoo maqal iyo qoraal sawirota waxaa dib uu heli karaan beja internet aan ku leenahay ee www radio cadaado com intaana warkan warka xidaba kulma doono duur wanaagsan saaxiibayaal